maamul gobollada saaxiibada oo salaam ah barlamaanka caqalka sare iyo shaqaalihiisa iyo saxaafadda iyo saraakiisha dhammaantood assalaamu calaykum salaam kadib mahad ilaahay iskale ilaah u mahadcelinayna ilaahay usbaana keenay runtii aniga aad aad aan ugu faraxsanahay inaan maanta aan hortaaganahay aqalkii sare oo barlamaankiisa dhisan yahay oo isdoortay oo hay-adihiisa ay wanaagsan yihiin sababtoo ah jid badan oo uu soo maray meel lagu diiday iyo meel lagu ogolaaday badana hore usoo taagnaa marka runtii waxay ii tahay farxad gooni ah aad iyo aad aan idinkugu hambalyeynaan runtii shaqadan hadda aada haysaan oo ummadda u haysaan iyo barlamaankan muhiimadda uu u leeyahay ummadda soomaaliyeed hadday tahay dib u heshiisiinteedii haddii dib u dhiskeedii horumarinteedii dib u heshiisiinteedii intaba hadday tahay runtii wax badanaa laydinka sugaa waxaan rajeynayaa dadkii kasoo bixi karay oo qaban lahaa inay tihiin aan aaminsanahay mar haddii hadda fadhigiinii iyo xafiisyadiinii wixiini aad hesheen ummadda soomaaliyeed rajo badan ay idinka leedahay federaalkuna si kastaba ha noqdo muddo badan ayaa horta federaalku la hadalhayay laakiin waqtigii uu hirgelay iyo qoladii bilaabtay oo sanatare inay ka noqdaan oo ilaahay nasiib u siiyey idinka ayaad noqotay marka waxaa idiin rajeynaa inaad taariikh fiican iyo bilow fiican iyo wadda oo ummaddan ay kuay ku guurto ay waxeeda ku wanaagsanaato ay ku wada heshiiso shakiga iyo dhibaatooyinka kale ku kala dhex jiro in ku bixiy inaad noqotaan federaaleyntu dad badan oo soomaaliya oo federaalka u arkaa jiro inuu federaalka dhibaato yahay dadkii la kala googoynaayo dadkii la dhibaateynayo sidaas ma aha federaaleyntu dalka in xukunkiisa hoos loo dejiyo gobollada la geeyo gobolladana degmooyinka geeyaan degmooyinkana tuulooyinka ay sii geeyaan qofka tuulada joogo iyo ninka caasimada joogo dhammaantood biyo nadiifa iyo iskool iyo caafimaad inay helaan mabaadidii loo socdo oo jidka lahay kaas waay marka sharciyaddii iyo aragtidii lagu gaarsiin lahaa taas waay marka inaan laisku xoogdayn mar walba inta xoogga le aan wax qaadanin kuwa xoogga leh iyo kuwa xoogga daranba inay wax helaan waddankuna meesha dadka xoogga le ka yimaadeen iyo meesha kaleba inay wax gaaraan dadka laga rabaatihiin waddadaas inay aftiimiyaan waxaan ka rajeynaynaa inaad maamullada si dhaba ula shaqaysaan maadaama idinka maamul goboleedu aad mumahalka og tihiin ummadda soomaaliyeed aad shaqo fiican oo u qabantaan taas waan ka rajeynaynaa waana aaminsanahay dad qaban karo qaban doono inaad tihiin marka annaga federaalisimka arrimaha qaarkood markaan hoos u fiiriyo dad badan aan ka fekerayaan federaalku in la fashiliyo haddii federaalka la fashiliyo aqalkan ma jiraayo ummadda soomaaliyeedna si kale isku aaminto inaan la arki doonin baan aaminsanahay marka waxaan ka codsanaynaa federaalisimka in aad iyo aada loogu fekero la hirgeliyo cadaaladdaa ku jirto dadnimadaa ku jirto ma aha ninku meel oo asiga ka reeban ninka soomaaliyeed ma jirto laakiin in federaalku la xoojiyo aad iyo aadaan ugu talinaynaa annaga gobollada aan ka nimid gaar ahaana ilaa kontimeydii anagala diidanaa waxaan u aragnaa odayaashii berigaas fikirka ay keeneen inuu fikir sax ahaa haddii maalintaa la qaadan lahaa soomaaliya meesheed ay joogto meel ka fiican ay joogi lahayd marka haddii hadda ilaahay nasiib ka dhigay hadda aan qaadanay federaalku sida uu yiri madaxweyne cabdiweli ha la aamino ninkii hataa xoogaa la xun yahay inta la ficanta ha ku raaco si aanan federaalismkaan u hirgelinno oo noogu hirgelo haddii hadda ay dhacdo in federaalka la aamini waayo afkana aan ka sheegano weligeena ma horumarayno lugooyaan ku jirayna marka aniga waxaa ila roon inta federaalka aaminsan waa u aaminsan tahay inta aaminsanayn inay nagu raacdo waa laga badiyaysaan aaminsanahay aada aada u mahadsantihiin waxaan ka rajaynaynaa sharadejin iyo wanaag iyo horumar laydinka helo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu